maanta waxay nooga dhigan tahay maalin weyn oo aada noogu qiimo badan ay nooga dhigan tahay xuska maalinta naafada adduunka lagu qabtay xerada qaxootiga ee xagaardheer ayaa waxaa ka soo qaybgalay hay-adaha daryeela qaxootiga mas-uuliyiin ka socday deegaanka dadka qaba baahiyaha gaarka iyo bulshada qiibahooda kala duwan waxaana lagu soo bandhigay
idinkana dadweyno hay-adaha gargaarko hambalyo salaan wacan sacab nagu dhaweeya
dadka naafada ayaa soo bandhigay dhibaatooyinka ay qabaan
codsan laheen dadka naafada oo kala duduwan inay hay-adaha si gaar u eegaan dhibaatado macnaha aqabad weyna haysata wax badan oo macnaha dhib ahaa ka jira dadka baraliska dhibaa haysta dadka naafada dhibaa haysta dhammaan qaybahooda kala duduwan
maalinta codyaamada maanta aad baan uga faraxsannahay dadka codyaamada dhibaatooyin fara badan bay qabaan dhibaatooyinka waxaa ka mid a kuwo waxaa jira guryaha iska yaalla oo aan isbitaalka imaan karin oo la rogrogayo oo baralaysisa ayaa ku badan musqulo ma haystaan guryo ma haystaan cid ka warqabtana male faquuq iyo garowsho la-aan ayaa ka mida tabashooyinkooda waxa ugu badan faquuqaa horta waa bulshada waayo guurka xaggeeda waa lagu faquuqaa haddii shaqo ay damcaan way ku adkaataa shaqada waxaawy aad iyo aad bay horta u liitaan hay-adaha samafalka ama kuwa maxalliga eh ama kuwa dowladdaba eh way ka gaabsadeen curyaaminta xagardheer guurka maxaa aheeday ninka hadduuba curyaan yahay oo hadda inaha lago ama sariirta saaran yahay oo ibta uu ka dhali lahaa gabadha intay saa u fayristay dhihi uf waxa ma curyaankaasaan aniga hadda maxay ahayday seen dhihi kan ma dhabarkaan ku qaadi seen dhihi ma loorkan meesha iska yaallo dhanka kale halkudhigga sanadkan ayaa ahaa naafanimadu ma aha mid wada muuqata waxayna saraakiishii goobta ka hadlay sheegeen in dadka naafada ah garab la siiyo
in terms of uh, education, uh, leadership, uh, employment, uh, health and in all the sectors.
Geesta kale bahda suugaanta ayaa soo bandhigtay baraarujin ku saabsan wadaniyadda.
calankaa lahayo ciidaydu hooyaay anigaa ciilku badayo kuu loogay cadowey anigaa iscubayo ciribtiri dadkaygo badhna dibada caydoo sheegayuhu ku caayeen caadilow allahayow waan caasiyownay cabanayna daba qabo kuwa waa curyaano aan cadhari kelino cagahoodi waayo aan ku ciilbaxayni kuwa waa carruuro dadba ciil la jiifo aan cadhari kelino dadka naafada ayaa codsaday in wax laga qabto tabashooyinkooda maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab